magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa ahmiyadda uu leeyahay tallaalka si looga hortago cudurrada ku dhaca caruurta kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka jaamacadda jasiira ayaa waxaa ka qayb galay dhaqaatiir ardayda dhigata kuliyadda caafimaadka jaamacadda dhallinyaro iyo marti sharaf kale doctores ubax faarax axmed iyo doctor maxamed ciyow cali oo ka mida xubnaha ka qayb galay kulankan ayaa si wadajira uga waramaya muhiimadda tallaalkan uu leeyahay marka waayo aan ugu celcelinaa talaalka muxuu ahmiyad u leeyahay oo ama maxay tahay talaalka wax loo qabta kow talaalka adduunka laba milyan saddex milyan sanadkii lagu badbaada dhimashada anaga ilmaheena mislis hortayna ku dhinteen qof kasta taalo kasoo shaqeeya yaqaano encefalitis aan labaatan sana waxaa kasoo shaqeynaya italy hal cunugoo dhintay ama newborn weligay ma arkin micnaheedu waxaa waaye herd immunity waxoood aad ugu sarreeyaa horta siddeetan boqolkiiba ilmaha waa talaalan yihiin taas koo in labo economicala ku jiro qiyaasa hooyadii maanta cunugeedii may talaalin bronkitsa uga dhacday way waday isbitaalay geysay hooyadaas maalintaas ma shaqaysan soo maha dhaqaalaheeda hoos u dhacay isbitaalkii lacag kalu ka rabaa dhaqaalo kale lacag kale ku qarash kale kusoo zaahiday marka economically society-ga oo talaalkeeda badiso waxay gaarayaan inay dhaqaalahoodana ay u fiicnaado child development ku cunuga kuriimadiisa xataa waxa cunugan maaragtay ilmo yaro oo oo da-dooda ka yaroo dhaa qofkaanee jiroolo waaye cudur wal ku dhaca waxaa waay kow hooyadii intay uurka lahayd a n c ma tegin iron ma qaadanin folic acid ma qaadanin iyada caafimaadkeeda ma kontaroole cunugii wuu dhashay lixdiis bilood oo caanaha naaska oo la dhahay ha loo barxin ma la siinin caana booraa la siiyey difaciisa hoos u dhacay lama talaalin ama looma dhammaystirin talaalkii marka cunugaas muxuu halis u yahay maalinba inuu xanuunsado shubnaa ku dhacay garoodkiisa hoos u dhacay bronkaasiya ku dhacay garoodkiisa hoos u dhacaysa intaasna waxaa qusaysa maaha physical growth lagama hadlaayo mental growth xataa way ku jirtaa oo haddii cunug animi yahay cognitive environment ku dhacayso equity hadda fiiri cudurrada intee ku badan yihiin anaga intaan iskhiyaasno cudurro halkee ku badan yihiin dowladaha soo koraya anagoo kale nagu badan yihiin labada qaybood ama labada tallaalo cusba oo lagu soo daray iskajwalka cusub midna wuxuu ka hortegi doonaa insha allahu oforeenka ama newmoniyada midna wuxuu ka hortagaa rotaviruska ama shubanbiyoodka watari diyaariye acute gastroenteritis qandhaa la soco doonto matag fara badan waxyaabaha ugu badan oo la arka waa xilliyo soo baxaa shubankaas hospital admissionkana wuu bataa hadda alxamdulilah vaksiinka haddaa keennay ciyaalkaas ayaga naftirkooda insha allahu complicationka uu ku imaan lahaa diyaariyada naftirkeeda uu ku geli lahaa severe dehydration iyo acute renal failure iyo waxyaabihii dhan waa laga hortagi doonaa bidn illahi tacaala by doosaska tallaalka uu qaadan doono cunug walba oo laatay afar bilood ka yar qaabka loo soo diyaariye waaye wax badan muhim nooma ahan laakiin anaga inuu available noo yahay aan heli doono insha allah by abril haddii lasoo daahiyo delayed labaatay afar bilood ka hor haddii la diyaari waayo ama la sii waayo ma u baahna cunugaasi la siiyo ma u baahnaa doono mana la sii doono dhaqaatiirta iyo xubnaha kale ee ka hadlay kulanka ayaa bulshada ku booriyey inay ku dadaalaan sidii caruurtooda ay u qaadan lahaayeen tallaalka inay gaarsiiyaan dadka intooda kale hal suurad haddaa baratidba gudbiyaa layidhi intii aan soo bartaan kuusoo gudbinaha leedii hadda kulligiin maanta waxaan ognahay in tallaal la keenay talaalo lagu soo kordhiyey talaaladii hore jiray in ilmaha in laga talaalana rabo adinka marka maxaan idinka rabaa inaad dadka gaarsiisiin kulligiin guryaha ka imaadeen walaalihiinaa joogaan walaashaaha ilmo leh walaalkaa abtigaa adeerkaa hawmana qoysaa gaarsiin kartaa hadda anaga dhan u istaagna qof kasta waxaa laga yaabaa toban qoys inuu gaarsiin karo tallaaladan waxaa loo keena baahi jirta oo carruurta in lagu arkay saas awgeed waxaan rabnaa inaad fariintan qaadaan xaafadaha geysaan biritu haddii maamada ay tagto xarunta caafimaad inaysan dhihin tallaalkan kan aqina wuu ka duwan yahay micnaha idinku marka fariinta aad gudbisaan kulamada noocan oo kale ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii bulshada loogu baraarujin lahaa ahmiyadda uu leeyahay tallaalka la siiya caruurta inta aysan gaarin shanta sano